bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeysta kusoo dhawaada qodobada warkaca waa kuwada ugu darkuran waxaa ka mid ah wafdi ballaaran oo hogaaminayo xisaabiyaha guud ee qaranka oo soo gaaray magaalada jowhar golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyay sharciga hanaanka lacag bixinta qaranka sidoo kale warbixin ka dhageystay guddoomiyaha hay-adda sudma wafdi horudhac u ah madaxweyne xasan sheikha oo gaaray laascaanood ciidamada maraykanka oo beegsanaya soomaalida ku nool dalka maraykanka warka caalamkana waxaad ku dhegeysti doontaan ukrain oo weerartay ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu darkoran markale waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo xisaabiyaha guud ee qaranka ayaa soo gaaray magaalada jowhar cali taliya cabdi ayaa inoo faahfaahinaya wafdi uu hogaaminayo xisaabiyaha guud ee qaranka mudane maxamed maxamuud cabdulle maxamed dheere ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada tani jowhar si ay uga qayb galaan kulanka saddex bilood laha ee fulinta miisaaniyadda dalka xisaabiyaha guud ayaa ugu horeyn ugu mahad celishay dowladda hirshabelle iyo wasaaradda maaliyadda soo dhoweynta diiran isagoona markaa xusay in kulankankan uu muhiim u yahay mideynta dadaalada hay-adaha maaliyadeed iyo hubinta in markaasi miisaaniyadda dalka si hufan oo waxtar leh loo fuliyo
wasiirka wasiirkubixinta maaliyadda agaasimaha maaliyadda dowlad goboleedka hirshabelle aada iyo aada umahadsan yihiin madaxda la socota ee soo dhoweynta nagu sameeyey magaalada jowhar magaaladu waa magaaladeydii muddo siddeed sano iyo xoogaa ah ayaan la shaqaynayey wax badan kala soo qabtay aadaan ugu faraxsanahay maanta inaan dib ugu soo laabto wafdi intaan la eg iyo kuwii naga soo horreeyeyba markagelinta aada samayseen aada iyo aadaan umahadsantihiin wada shaqaynta joogtada ah oo maamulada ka dhexeeya gobolka gobolka waxaan ka wadaa soomaaliya oo dhan ayaa halkan iyo gobolka banaadirba halkaan ugu kulansan yihiin ayagoo technical ah waxaa qayb ka ah qayb annaga nala siman oo xanta dhowrka la yidhaahdo oo qayb muhiim u ah xisaabtanka wasaaradda maaliyadda iyo dowladda guud ahaanba ayagoona way ka mid yihiin technicalna waa ka mid yihiin wafdiga maanta hadda yimidna waa ka mid marka waxaan rajeynaynaa labada maalmood soo socotay inkastoo usbuucu shirka sii socday annagaana inaan qaybteenna ka qaadi doonno xoojin doonno aqoonsi wadaarsi kale iyo farsamo kale iyo wixii la qaban lahaa inaan maaragtay ka wada hadalno meel aan wada dhigno waxaan rajeynaynaa markaa inaan si toosa howlahaas u geli doono wixii berri ka bilowda marka mar labaad anoo ku hadlaya magacaan hadda dadka halka fadhiya aada iyo aada ugu mahadsantihiin soo dhaweynta aad noo samayseen kuwii ka horreeyey wax dhibaataa leeda kama sheegaynin aan wanaag ahayn annagana waxaan rajaynaynaa anoo labada dhinacba ka hadlaya hirshabeelle anoo ka tirsan haddana wafdigaa hogaaminayane labadaasba maaragta inaan qayb ka qaadan doono aad iyo aad ugu mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda hirshabelle mudane cumar maxamed soomane ayaa ka hadlay isagoona muujiyey in dowladda hirshabelle ay ka go-an tahay taageeridda dadaalada lagu xoojinayo wada shaqaynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed lana dardargeliyo fulinta miisaaniyadda dalka
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda hirshabelle waxaa maanta farxad weyn noo ah in garoonka diyaaradaha magaalada jowhar ee caasimadda dowladda hirshabelle aanu kusoo dhoweyno xisaabiyaha guud ee qaranka mas-uuliyiin ka socota xafiiska antidhowraha guud ee qaranka agaasimayaasha wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir waxay noo tahay fursad waxay noo tahay farxad waxay noo tahay maamuus weyn in madaxdaas milgaha iyo maamuuska leh inay maanta ay soo gaaraan magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle waxaana ay ku biiri doonaan shirka fulinta miisaaniyadda oo markii ugu horreysay lagu qabanayo magaalada jowhar dabcan wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda hirshabelle waxay u tahay qiimo weyn in mas-uuliyiintaasi ka kala socda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ay maanta soo gaaraan magaalada jowhar islamarkaana xubnaha mas-uuliyiintaasi maanta soo gaaray magaalada uu hogaaminayo xisaabiyaha guud ee qaranka dalka mudane maxamed dheere waxaydin leenahay kusoo dhowaada magaalada jowhar kusoo dhowaada magaalada xadaarada kusoo dhowaada magaaladii ku caanbaxday adduunya jowhar ka joog aakhirana janno dabcan muddada aad joogtaan magaalada waxaad arki doontaan meelaha qadiimiga ah ee caasimadda ay caanka ku tahay waxaan filayaa dad markii ugu horeysay in ay soo gaareen magaalada jowhar wayna ka sheekeyn doonaan soo gaaritaankooda caasimadda iyo waxa ay gudaha ku arkaan anoo ku hadlaya magaca wasaaradda mas-uuliyiintan waxaan leeyahay kusoo dhowaada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga hanaanka lacag bixinta qaranka sidoo kalena warbixin ka dhegaystay gudoomiyaha hay-adda sodmaa mukhtaar cabdicasiis ayaa muqdisho kasoo diray gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdi xaashe cabdulaahi oo uu heliyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha mudane cabdulaahi cali hirsiti macade ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka golaha aqalka sare ee dalka oo akhrinta saddexaad lagu marsiyey hindisi sharciyeedka hanaanka lacag bixinta qaranka sidoo kalena warbixin looga dhageystay guddoomiyaha hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka maxamuud macali cabdulle ugu horreyn guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda golaha aqalka sare ee dalka ayaa ka warbixiyey heerarkii uu soo maray hindisi sharciyeedka hanaanka lacag bixinta qaranka sagaal iyo labaatankii disembar laba kun shan iyo labaatanka guddiga wuxuu kulan la yeeshay mas-uuliyiin ka socday ururada bangiyada iyo xawaaladaha soomaaliyeed ayagoo ka dhagaystay soo jeedin soo jeedintooda ku saabsan hindis sharciyeedkan mudanayaasha golaha aqalka sare ayaana bilaabay akhrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka hanaanka lacag bixinta qaranka kaasoo ay golaha hor keentay wasaaradda maaliyadda islamarkaana senataradu ay cod aqlabiyeedla ku ansixiyeen sharciga wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya raaxa jinoqow ayaa golaha uga mahadcelisay ansixinta sharciga hanaanka lacag bixinta qaranka eeda hindiye sharciyeedka wax ka qabasho sharciga bangiga dhexe ee soomaaliya uu nambarkiisu ahaa boqol iyo soddon ee abriil labada kun iyo labaiyo tobanka waxaan aada iyo aada idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo aada maaragtay aada arintaas aada uga warqabateen howshaasna aada noogu dhammayseen aada iyo aadaan idinkuga mahad celinayaa intaasi kadib mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa gudagalay dhegeysiga xaaladaha abaaraha dalka oo mudanayaasha warbixin ka siiyey guddoomiyaha hay-adda maareynta mas-uuliyooyinka qaranka maxamuud macali cabdulle in biyihii quto daruuriga biyaha dadka ay biyo la-yihiin ceelashii waxay ka gureen ceel kasta oo runtii ilaa iyo lix boqol oo ceel ayaa dalkao dhan biyihii ka gureen oon biyo aan lahayn macnaha oo kasoo bilaabatay xuduudda kenya ilaa iyo xuduudda jabuuti ah qaar ka mid a senatarada golaha aqalka sare ayaa su-aalo ka weydiiyey xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo qorshayaasha loo dejiyey guddoomiyaha hay-adda maarinta musiibooyinka gudoomiye siyaasadaha dhulka waa in biyo loo soo saaro balba dadba haddaad waxba siin biyo loo soo saaro calaf loo sameeyo wax loo sameeyo digaaba la beero oo la dhigo oo intaa oo sano laba sano saddex sano dadka la siiyaa jira oo lagu baxda marka arrintaas waa waa waa waa arrin u baahan in dowladdu ay siyaasad ka yeelato sida reer miyigeenna iyo weliba loo dhaqmo inay siyaasad laga yeeshay u baahan tahay sababtoo ah maalin walba macluul baa dilaacda iyo waxa dilaacaya reerihii sida laysugu wareegaya waa laysku dhammaaday waa arrin laga fiican yahay laakiin su-aashayda waxay tahay markay xaalad abaara timaado in la dhaqaaqo waxma samato bixisee in waxaa la rabaa hay-addu ay leedahay qorshe uga yaala hadday abaar dhacdo wixii la samayn lahaa gudoomiyaha hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka maxamuud macali cabdulle ayaana ka jawaabay su-aalihii laga weydiiyey xaaladaha abaareed ee dalka ka jira laakiin maanta way ka sii adag tahay xaaladdu waxaan maraynaa dadkayna dad gaarayo afar milyan iyo toddoba boqol inay marayaan xaalad abaareed oo runtii aada u adag abaar dalku waa ka dhici jirta waa soo gaari jirta laakiin abaarta tani way ka duwan tahay gabagabadii kulanka golaha wafdii hordhac u ah madaxweyne xasan sheikh ayaa gaaray lascaanood zaaro cabdirasaaqha ayaa faahfaahinaysaa tan iyo markii ay soo baxday in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu safar ku tagayo toddobaadkan magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa socda qabanqaabada lagu soo dhaweynayo wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha amniga magaalada ayaa aada loo adkeeyey waxaana maanta gaaray xildhibaano wasiiro iyo ciidamo sugaya amniga madaxweynaha kuwaas oo lagu wareejinayo gacan ku haynta amniga laascaanood sida dadka deegaanku ay tilmaameen magaalada ayaa waxaa lagu arkayay boorar ay ku sawiran yihiin waa boorar uu ku sawiran yahay madaxweynaha kaasi oo dhammaan wadooyinka laascaanood la suray dadka laascaanooda ayaa sheegay in madaxweynuhu uu tegi doono magaaladaasi khamiista soo socota isaga oo ka qaybgelaya xaflada calimasaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari soomaaliya cabduqaadir axmed oo cali firdhiye ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo qaar kamida golihiisa wasiirada ayaa tegi doona halkaasi waxaana la qorsheeyey in shirka golaha wasiirada uu khamiista ka dhaco magaalada laascaanooda waxaa kale oo halkaa tegi doona calimasaarka firdhiyo weeyaane qaar kamid ah madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya oo iyaguna lagu casuumay munaasabada oo dib uga dhacday xilligeedii kadib culeysyo yimid darteed ciidamada maraykanka ayaa beegsanaya soomaalida ku nool dalka maraykanka daahir afsheera ayaa inoo faahfaahinaya soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka gaar ahaan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa waxay dhigeen dibadbax weyn oo ay kaga soo horjeedaan ciidamada ice oo sheegaya in ay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan soomaalida ku dhaqan dalkaasi maraykanka dadka banaanbaxa dhigayay ayaa sheegay in ciidamo si gaara usoo abaabulay madaxweynaha maraykanka donald trump uu u adeegsanayo inuu ku qabqabto soomaalida ku dhaqan dalkaasi iyagoona sheegay in arrintaasi cabasho ay ka yihiin banaanbaxyadana ay sii wadi doonaan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dee waana lagu soo duulay marka gabri noo hilinaysan oo ayada la dilay marka mataqaana waa inaan usoo baxno waa inaan mataqaana suboorkarino dadkaan mataqaana ii sheegay noo dadaalayo waa inaan karabkooda istaagno aan karabkooda ka bixinin ilaa intay socoto in la sii wado waa insha allah mar ani mataqaana ii sheeg mar kastama imaan kara laakiin markaan aan awoodo inaan amaado What happened to her was justified in any sense at all. There's no need for one, let alone three bullets to enter the car.
madaaraadka hadda ka soo qayb galay waxaan ugu soo qayb galay inaan dadka u kacno wadanka oo dhibaatada soo gaarta waa ka xunnahay dadkan allaha naga qabto wax kala dhahay ma lahan soo giltiya kulligeena ka wadanahay soo waxaan u baahanahay biisa u baahanahay tried to intercede and save this person's life is so wrong, is so un Minnesotan and so un American. We love all of our neighbors, we love our immigrants. We are just trying to make a living. I'm an immigrant too. People are making our economy go. ICE, leave.
dhanka kale xildhibaan ilhaan cumar iyo sidoo kale xildhibaano kale oo ka tirsan aqalka koongareeska maraykanka ee laga soo doortay minnesota ayaa iyaguna laga hor istaagay inay booqdaan xabsi ay maamusha ice halkaasoo ay doonayeen inay u kuurgalaan xaaladda dadka la haysto kadib markii dadku ay rabshado xoogan halkaasi ka dhigeen banaanbaxyadaas oo dadku ay kaga soo horjeedaan haweeneed ay toogteen ciidamada maraykanka gaar ahaan kuwa ice si kastaba haatee dalka maraykanka gaar ahaan magaalada minneabolis waxaa ka socda banaanbaxyada oo dadku ay kaga soo horjeedaan beegsiga ciidamada ice ay u beegsanayaan soomaalida kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay in qaxootiga ku dhaqan dalka maraykanka gaar ahaan soomaalida uu tarxiili doono halka aad naga dhegaysanaysaana waa rayida hushar markana warka caalamka sidoo ay wararku sheegayaan haweeney ayaa ku dhimatay saddex qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar habeen hore ay qaadeen diyaaradaha aan duulaha lahayn ee ukrein ay markaasi ku weerareen magaalada loo yaqaana valensaha ee ku taala koonfurta ruushka sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka alexander gosef in ka badan toban guri oo dabaq ah ilaa toban guri oo gaar loo leeyahay dugsi sare iyo dhowr dhismo maamul ayaa ku waxyeeloobay weerarka lagu qaaday magaalada wuxuu yidhi magaaladeena waxaa lagu soo qaaday mid ka mid ah weeraradii ugu cuslaa ee diyaaradaha aan duulaha lahayn tan iyo markii u bilowday howlgalka gaarka ah ee militariga ayuu yidhi gusef isagoo oo isticmaalaya ereyga moscow ee dagaalka uu ka wado ukraine dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda caweyna soo gaaray waa areegeynta cidduu warka iga sheeganay waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebook kulan reedu george taasio nabadgelyo